xasan bare makraan oo horay u soo noqday guddoomiyaha degmada moqokore ee maamulka hirshabeelle haatanna ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada moqokori ayaa waxaa lagu dilay deegaanka celhuur ee duleedka degmada moqokori dhimashada sargaalkan ka mid ahaa maamulka hirshabeelle ayaa waxay timid kadib markii ay israsaaseen dhex martay askar u watay iyo kooxo hubaysan oo ay isbaaro u tiilay dagaallo kooban kadib oo dhex maray askarta uu watay sargaalkan ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo kooxaha ay isbaarada u tiilay waxa ay rasaasta ay soo ridayeen kooxaha isbaarada ay u taalay ay haleeshay xasan bare taas oo sababtay in durbadiiba uu meesha ku qurbaxo sargaalkan ka tirsanaa maamulka hirshabeelle waxaana meydka makaraan loo soo qaaday dhanka degmada moqokori iyadoona la tilmaamay inay baxsadeen kooxihii hubaysnaa ay isbaarada u tiilay islamarkaana dagaalka la galay askarta uu watay sargaalkan ka mid ahaa maamulka hirshabeelle dilkan loo geystay sargaalkan ka mid ahaa maamulka hirshabeelle islamarkaana dhibaatooyin kala duwan ku hayay dadka deegaanka waxa uu ku biirayaa dilalka ay isku geystaan askarta maamul goboleedyada kuwaas oo mid weliba isagoo ka amar qaadanaya sargaalka ay isku heybta yihiin ay isku geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac